shirka caalamiga ee higsiga cusub ee soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada copenhagen ee dalka denmark madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo qaramada midoobay ayaa shir guddoominaya kulanka oo sidoo kale ay ka qaybgalayaan wakiilo ka socda beesha caalamka loogana hadlayo horumarinta nabadgelyada iyo siyaasadda soomaaliya khudbadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka jeediyey furitaanka shirka waxaa inoo soo koobaysa oo stuudiya igu helisa sahre ciilanuur mahadsanid maxamed colaad xasan khudbadda madaxweynaha oo ku qoreyd afka ingiriisiga ayuu si faahfaahsan ugaga xog warramay marxaladihii kala dambeeyey ee soomaaliya soo martay iyo hiigsiga mustaqbalka dalka waxaanu madaxweyne xasan sheekh ku bilaabay hadalkiisa haddii aad raadiso buugaagta soomaaliya laga qoray waxaad la kulmi doontaa ciwaano iyo qoraallo dhiila xambaarsan oo ay ka mid yihiin kuwa dhigaya meesha dunida ugu khatarsan waddan fashilmay meel si aada u nuguloon caga ku taagnayn hase ahaate eh soomaaliya xaaladaasi haatan kama jirto waxay ahayd soomaaliyadii shalayto mana noqonayso xaqiiqdii soomaaliyada berito madaxweynuhu waxaa kale oo khudbadiisa ku xusay isbeddelkii soomaaliya ka dhacay afartii bilood ee ugu dambeeyey sanadkii labadii kun iyo labi iyo tobankii taasi uu sheegay waxaanu waxaanu yidhi bishii sebtembar labadii kun iyo labi iyo tobankii soomaaliya waxay ku tallaabsatay hirgelinta dowlad cusub oo federaal ah waxaana la dhisay hay-adihii dowladda oo uu caalamku aqoonsaday taasi oo calaamad u noqotay nabadgelyo iyo xasiloonida u noqon karta nabadgelyo iyo xasilooni ka dhalata dhammaan soomaaliya geesta kale wuxuu madaxweyne xasan sheekh khudbadiisa ku xusay marxaladihii ay la kulmeen isaga iyo dowladdiisa oo uu tilmaamay inay waajaheen meel aanay jirin hay-ado dowladeed oo aanay jirin ilo dhaqaale islamarkaana aan hay-adaha sharcigu si habsamiye u shaqayn dalkuna uu kala qaybsanaa inta ugu badan soomaaliyana ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab isagoo taasi raaciyey in labadii sannadood ee lasoo dhaafay ay ku howlanaayeen in ay seeska usoo bilaabaan hirgelinta dowladda iyo isbeddelka iyadoo uu hagayey qorshihii hiigsiga cusub ee kan ka horreeyey sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii lagu qabtay magaalada brussels geesta kalena madaxweynuhu wuxuu khudbadiisa ku faahfaahiyey iskaashiga beesha caalamka iyo dowladdiisa ee soomaaliya dhex maray kaalinta muuqatana ka qaatay dibudhiska waxaanu sheegay waxaanu dhisnay in ka badan konton kilomitir oo wado ah oo aanu ku rakibnay nalalka tamarta qoraxda ku shaqeeya cusbitaallo goobo adeegyo caafimaad oo gobollo kala duwan laga sameeyey dayactirka garoomo diyaaradeed dhismaha xarumo dhaqan celinta dhallinyarada loogu talagalay adkeynta cadaaladda iyo horumarinta beeraha tayeynta waxbarashada dawliga ah taasi oo noqonaysa buu yidhi markii ugu horreysay muddo labaatan sannadooda waxaanu madaxweynuhu wax laga xulmaado ku tilmaamay inaanay muddo dheer jiilashii soo kacay fursad u helin inay dugsiyada tageen balse ay suurto gashay in dugsiyada la qoro carruur tiradoodu gaadhayso toddobaatan iyo siddeed kun sidoo kalena dib loo soo neeleeyo xarumo farsamo gacmeed geesta kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay kobcinta dhaqaalaha waxaanu sheegay inay horumar ka sameeyeen maamulka dhaqaalaha dalka isagoo oo sheegay in la xoojiyey la xisaabtanka ilaalinta hantida qaranka iyo weliba qaab dhismeedka dowladda geesta kalena waxa uu khudbadda ku xusay dadaa dadaaladaasi inay yihiin kuwo la sii wadayo ilaa labada sannadood ee soo socda waxa uu sheegay oo uu yidhi waxaa nagu waajiba inaanu diiradda saarno waxyaabaha caqabadda ku ah nolosha dadka soomaaliyeed taasi oo macnaheedu yahay inaanu hirgelinno xasiloonida isku xidhnaanta dowladda iyo shacbiga inaanu tirtirno al-shabaab inaanu xididada u saarno musuq maasuqa inaanu samayno nidaamka cashuur ururinta taasi oo noo suurto gelin karta in carruurta iyadoo aanu dugsiyada u dirno inaanu shaqooyin u abuurno dhallinyarada inaanu qoysaska iyaga u heli karno adeeg caafimaad khudbaddan oo dhinacyo baadan taabanaysay ayuu madaxweynuhu kaga hadlay guulaha ay gaadheen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo inta badan ka faramaroojiyey goobihii ay haysteen ururka al-shabaab iyo sidoo kale caqabadaha ka horyimaada ugu dambeyntiina madaxweynuhu wuxuu ka hadlay isaga iyo xukuumadda oo uu sheegay in si guud ay ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiradu ay u qabteen shaqo adag oo aanu dafiri karin amaba uu aqoonsan yahay madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka codsaday saaxiibada beesha caalamka ay wada shaqaynta leeyihiin in soomaaliya ay tahay qaran madax bannaan islamarkaana ay u baahan tahay in la garab istaago oo loo daayo madax bannaanida soomaaliya islamarkaana la kobciyo waddanka iyo weliba hoggaamintiisa aad baad u mahadsan tahay sahra isla wararkaasi shirka copenhagen ayaanu bartanka kaga jirnaye sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa intii maanta shirkaasi uu socday qadar daqiiqada ah saxaafadda u warramay waxaana waxyaabihii uu ka hadlay ka mid ahaa maamulka dhowaan loo doortay ama laga doortay gobolada koonfur galbeed soomaaliya ee uu horkacayo shariif xasan sheekh aadan
yani waa tallaabo hore loo qaaday dhinacii saxda ah loo dhaqaajiyey laakiin waxay u baahan tahay weli dhammaystir iyo quuxin haddii dad ka maqan jiraan lagu soo daro haddii nidaam ka dhiman uu jiro loo dhammaystiro iyo mar walba dowladda federaalka inay hoggaanka dhammaystirkaasi dowladda federaalka ay leedahay dowladda federaalkana ay dhammaystiri doonto waxaan rabnaa inaan marka koowaad horta dadka koonfur galbeed degan oo hambaryayno marka labaadna inaan u sheegno wax badanaa naga dhiman waxa naga dhiman aan u diyaargarowno inaan wada dhammaystirno iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay mar walba hoggaanka dhammaystirkaasi ee iyaga leedahay
madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay khilaafka aafeeyey howlaha dowladda federaalk soomaaliya ee kala dhexeeya ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo sida loo hallin karo marka arrintu way socotaa soomaalida hay-adaheeda baarlamaankeeda xukuumaddeeda weli yacni hawsha gacantay ku hayaan hawshaana soomaaliya iskale soomaalida ayay u taallaa inay xallisato dadka caalamkaa wayna kaalmayn karaan ra'yi way noo sheegi karaan waxyaaba ay dareemayaan ama rabaan waa noo sheegi karaan laakiin ultimately waa xalka laga sugi waa soomaali gaar ahaan baarlamaanka soomaaliya xukuumadda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waay waxaa laga sugaya kalsooni buuxdaanan ku qabaa in ay muxuu ahay dhacdo taariikhdeeni dhoweed haddii dib loo eego marka waxaanoo kale yimaadaan dadaa dhiig ka daadan jiray dadaa muxuu ahay la daqarayn jiray maanta ma ayan dhicin marka rajaxumo haba yaraatee ma jirto
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya waxa uu rajo ka muujiyey wadahadallada u socda dowladda soomaaliya iyo somalilan oo uu sheegay inuu filayo inay midho dhali doonaan
wadahadallada ma taagnayn way socdeen laakiin waa taqaanaa wadahadal markii la gelayo waxaa laga hadlayaana waa mustaqbalka nation qaran dhan mustaqbalkiisii waay waxa laga hadlayo howl ku carara oo muxuu ahay ma ahan wadahadalladu ma ayna istaagin way socdaan level muuqaal haddaanay ku socon lebalan muuqaal inay ku socdaan annagu waanu ku rajo badannahay weli wadahadaladana meel horumarla ay soo gaareen leanna hadda structureska wadahadalka wixii dib u qaaboobay xokayn joogto ah ayaa la sameeyey oo wadahadalka xogayn u ah oo saldhiggeeduna u yahay maxaan kula istanbul marka wadahadalladu way socdaan waan tartiibinaynaa orod degdegsiiyo naguma jirto waana mirdhalayaan ilaahay idinkasadyaalay kaasi waxa uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo intii maanta shirka copenhagen uu socday qadar daqiiqada ah saxaafadda u warramayey haddaba shirkan ka furmay magaalada copenhagen waxyaabaha lagaga hadlayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha lagu bixinayo dibidhiska soomaaliya iyo sida loo maaraynayo jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga ee c r d waxa uu ka mid yahay xubnaha ka qaybgalaya shirkan cashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada copenhagen kula xidhiidhay ugu horreyna waxay weydiisay bal inta uu la-eg tahay lacagta lagu bixinayo dibidhiska soomaaliya tan iyo sanadihii lasoo dhaafay sida haddaan ognahay hal dhibic lix bilyan oo dollara hadda ilaa hadda moodaan inay soomaaliya ku baxday halkii sana lasoo dhaafay sida hadda la sheegayo de qofkii lacag intaa intaa ah kugu maqan tahay meesha doonta lacagta hala mariye wuxuu xaq u leeyahay inuu kuweydiiyo inuu inuu su-aal ka keeno xaaladda amba ay ay ay taabato isqabqabsiga dowladda soomaaliya marka wafdiga maanta joogay wafdi sarena uu ku jiro prime ministerkii waddankan ayaa kasoo qayb galo martida loo yahay laakiin waxaa moodaa wadamada qaarkood uu ku jiro maraykanka uu ka maqan yahay wadamada intooda faraha badanla waxay soo direen safiiro waxaa laga yaabaa arrintaa inay xoogaa yaro muujinaysa inay culeys tusaan dowladda soomaaliyeed in waxaa ka socda magaalada muqdisho isqabqabsiga inayan dan ku jirin ummadda soomaaliyeedna xaaladan xaalada ee isqabqabsaha aysan ku jirin caqliga bani aadamkana uu shaqeeyo xal sida uga dhaqsaha badan loo helo marka markaa fiirisid delegationka hadda yimid way badan yihiin ilaa konton iyo lix waaye laakiin intooda badan waa dad safiiro iyo agaasimayaal u badan calaashaan heerkii laga filaayay ma gaarsiisna mas-uuliyiinta heerkii laga filaayay lama dhihi karo marke maba la gaarinba heerkii laga filayo waa ku fiicneed inuu baraaministaro iyo madaxweyneyaal waaweyn oo hadda tusaalahaan markaan kasoo qabto madaxweyneyaasha africa qaarkood oo ciidamada ka joogaan inay yimaadaan shirka ay ku jirta qorshaha markii hore waxaa macquuleed inay yimaadaan baraaministare kasoo qayb galaan laakiin hada wadamada ayagu danbay leeyihiin waxaa laga yaaba xaalada ay ku jiraan oo gooni u ah waxaa laga yaaba isqabqabsiga dowladda soomaaliyeed haysto inay sabab u tahay laakiin si kastaba ha noqotee dareen waa dareemaysaa in yani heerkii ugu sarreeyay ee la gaarsiin lahaa inaan la gaarsiinin waa tahay jibriil waxaad ka warantaa waxaad carabka ku dhufatay in lacag ku dhow laba bilyan oo dollar in soomaaliya ay beesha caalamka ku bixisay dhab ahaan lacagtaasi soomaaliya ma gaartay oo dowladda soomaaliyeed ma gaartay lacagtaasi yacni rebortiga amba qoraalka uu soo gudbiyey shirka usoo gudbiyey hay-adda bankiga caalamiga ah oo arrintan stadi ku sameysay amba baaritaan ku sameysay waxa ay leedahay dowladda soomaaliya ilaa hadda lacagta ku baxda waa hal dhibic lix bilyan sidaa ula socota lacagta la ballan qaaday waxay ahayd ilaa saddex bilyan ku dhowaad oo lacagta maraykanka ah marka hal dhibic shan bilyana hadda hartay labada sanood soo socota marka dowladda soomaaliya su-aalo badan bay ka qabtaa waxay leedahay hal dhibic lixdaas halkey ka baxday halkey ka timid waa laysku haystaa caalamku waxa uu leeyahay lacagahaas toos dowladda soomaaliyeed shilna usiina ma jiro waaba yar tahay markii awood lagu aaminana ma lahayn waxaan ku bixin hay-ado badan oo caalamiga qarashkaa la wareegay oo qarashka iska lahaa dowladdii soomaaliyeedna waxa ay leedahay lacagta intaa laag wax noo sheegay iyo meel ay ka timid ma jirto iyada laftigeeda culeyskeeday leedahay oo haddii lacag la ballan qaaday ama lacagtii waa la bixiyey lacag intaa intaa laag la bixiyey in dowladda soomaaliyeed idar amba ay suuragal tahay lacagahaas inay baxeen ku baxeen inta badan waxa la yidhahda security amba arrimaha ammaanka arrimaha ciidanka oo amisom hadda u horreysa lacagan caadina ku baxay dagaal xoog laa la galay marka waxaa laga yaabaa caalamku inay dhihi karaan lacagta way naga baxda laakiin dowladda soomaaliyeed sida hadda ka muuqata waxa ay leeyihiin lacagta wax naga soo gaara ma laha marka culeys hadda wuxuu ka imaanayaa horumarka labaad ee raba in la gaaro oo ah labada sano ay soo socoto hal dhibic shanta bilyan ee hadda la ballan qaada amba waa la bixinaa la yidhahda waxaa muraan ah inay abuuranto jawi ay suuragal ku taha lacagta gacanta soomaalida inay soo gasho laakiin haddii isqabqabsiga iyo ishayshaysiga iyo isku dhega faraha badan la uu jiro waxaa macquul ah in ay lacagta iyada laftigeeda aysan imaan marka xaqiiqda labada sano soo socoto muhiimada leedahay waxaana lagu heshiiya hadda muddo lix bilood gudahood ah in hay-adaha caalamiga ah iyo wadamada qarashka bixiya in laysugu soo noqdo oo la yidhaahdo lix bilood maxaa qabsooma marka lixda bilood soo socoto waa lixda bilood ugu muhiimsan ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka inay go-aanka gaaraan in soomaaliya lasii taageeri karo oo lagu wadi karo iyo horumarka ay dhacdo lagu bilaabo laakiin dhinac markaad ka fiiriso jibriil haddii kharashaadkan la leeyahay dowladda soomaaliyeed waa lagu caawiyey oo gacantii dowladduba aanay ku dhicin sidee loogula xisaabtami karaa walaa su-aasha waa su-aasha looga baahan yahay dowladda marka dowladda mas-uuliyada ku saaran mas-uuliyadda ku saarana waxay tahay in magacaagii haddii lacag lagu soo qaaday oo dowlad rasmiga aad tahay ummadda soomaaliyeed xaq ugu leedahan a u sheegta lacagta meesha ka baxday haddii xataa a ayaga ku imaanin in shacabka laga dhaadhici karo oo loo sheegi karo oo la dhihi karo lacagta hantida ah ee timid nama soo gelin dowladdii soomaaliya afkeeda lagama hayo qoraallo ah oo ay leedahay lacagta nama soo gelin caalamkiina waa bixinay leeyihin haddana shir waxaa loo jooga ah lacagta kale hartay hal dhibic shanta bilyanka ah iyo waxaa lagu dari karo ama laba bilyan oo kale in noqoto ah ee hadda soo socota marka laba la isku mehelayo dowladdii shacabkina wakiil baan ka ahay lacagtaana iima imaan marka waxaa laga rabaa in la yidhaahdo lacagta meeshii ku baxda ummadda soom loosoo bandhiga oo la yidhahdo intaa lacaga lasoo gashay waxaa macquul lacagta inay baxday waxaa macquula dowladda soomaaliyeed inaan gacanteeda la gelin laakiin meelo badan ay ku baxday hadda mas-uuliyadda dowladda waxay tahay inay inay soo bandhigto u muujiso shacabka la og yahay meesha markaasi dowladda waxay dhigi kartaa wax shaqaan ku leeyahay male laakiin haddii aadan adiga ka hadlin lacagtii aadan cabdin meeshii ka baxday ummaddii soomaali magaceeda lagu baxshay dhibaato badan waddanka ay ka jirto mas-uuliyad dowladday ku dhacaysa marka waxaan rajeynaynaa lixda bilood soo socota dowladdu inay qoraal soo saarto oo ay leedahay qarashaadka intaa la-eg ayaa baxday intaas anay nagu baxday hadda meeshaan ciidanaa joogo hanti kalea ku baxdo security ku baxda lacagtiina la arki maayo hadda dadka inta badan waxay qabaan dareen ah inaan lacagtaaba la arkinba dowladdiina waxay leedahay lacagtii ma arkin hadda afkalama afka afka lagama dhihi karee waa inay qoraal soo baxdaa caddeynaya siday suuragal u noqoto lacagta hadda soo socoto la sheegaya laftigeeda in la xaqiijiyo inaysan sida tan oo kale meelay ka bax cid garanaysa ay jira inta badan lacagaha hay-ada hay-adaa la siiyey oo n g o ah inta badan maxaa dhacaysa walaal waxaa dhacaysa marka lagu yidhahdo waxaan ku siiyey boqol milyan oo dollar oo lagu siiyey waxaa macquula boqolkaas milyan dowladda ingiriiska ay bixinaysa inay tidhaahdo lacag konton milyan laba sano ka hor ay bixisay xataa ku darsanaysaa ma aha qasaba lacagta ilan waxay yaraynaysaa lacagtii ay yaraynaysaa sababaha keenaa mararka qaarna waxay tahay kalsooni darro marka si lacag cusub aadanba u helinba waxaa lagu xisaabtamaa lacag laba sano iyo bar ka hor lagu siiyey amba laba sano ku yara lacagtii waddanka way ka baxday laakiin maaha lacag hal sano gudahood lagu isticmaalay si kastaba ha noqotee waxaa la muraana in lala yimaado qaab ka duwan qaabka hadda lagu dhaqmaayo oo la abuuro hay-ada dawli ah oo dabagala dowladdana waxaa laga rabaa inay inta dabagasho ay tidhaahda lacagahan la sheegaa meeqaa laba sano ka hor aniga aana soo gaar maxaa maxaa hadda baxay maxaa bixi doono haddee taa dhec waxaa dhacayso dowladdiina way jirtaa magacii soomaaliyada wax lagu cunaya ilan markii waddan lacag bixina magaca soomaliya ku bixina cid warba ha siiye dowladda soomaliya waxaa laga rabaa mas-uul ay naga tahay waxaa loo baahan yahay in ummadda soomaliya u sheegi karto lacagta meeshay ka baxda haddaysa ku bixin ay noo sheegaan hadday ku baxdana ay sheegaan si loogula xisaabtamo caalamka caalamkana waxaa laga doonaya in lala xisaabtamo haddaan lala xisaabtamina ma dhacayso marka walwal badanaa ugu jiro urada bulshada rayidka haddaana in qarashaadka noocaas camal ah la sheeganayo inuu baxana macquul waaye haddana ma caddayn karna meeshuu ku baxay dowladdii soomaaliyeedna waxay leedahay lacagta ma arkin haddana magacii soomaaliyeed ayaga ku siixayo marka taasaa dhibkeeda leh
kaasi wuxuu ahaa jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda c r d oo isagoo ku sugan magaalada copenhagen khadka telefoonka ugu warramay caashe ibraahim aadan caashe cuud